guddiga gacanta ku haya masjidka alnuur ee ku yaala deegaanka abay saaleh gaar ahaana xadka gobolka bakool uu la leeyahay dalka itoobiya ayaa ummadda islaamka ugu baaqay inay kala qayb qaataan dhismaha masjidka dhismaha masaajidka ayaa marayaa qaybihiisa koowaad qaar ka mid ah guddigan oo culamaa udiin ka kooban uuna horeeyo macalin cali axmed subow iyo qaar ka mid ah culamaa udiinka deegaanka ayaa ummadda islaamka ugu baaqay inay kala qayb qaataan dhismaha masjidkaasi
ilaahay subxaana wa tacaala mahad iskale intii muslimiinana maqlays waxaan u sheegaynaa waxaa nahay dad masaajid dhismo oo qabiyo ka ah oo masaajidkana u bilaawan yihiin waxa weeye masaajidka bishaan gudaheeda la bilaabay ayadoo sidaas tahay masaajidka markii hore waxaan umaleyn inaan isku dayin doono xaaladda markiiba dareem dhismo markii la dhisayo bersada keliya markii la dhisa waxaa weeye inaan qarash badan qofka galo aan dhiibi karin lacagta masaajid markii oo aniga asdhahanay markiian fiirinay waa noo suurtogeli weysay waxaan dhahay ummadda islaamka muminta muxsiniina waxaan leenahay waxaas dhana u qaybgal idaadda taga u sheega xaaladiina halinku garab galo masaajidkaas waxaa weeye waa guddi koowaad waa aniga insha alla ummad macalimiin kalena waa iga dambaysaa ayadoo sidaas tahay masaajidka waxa weeye wuxuu ku yaalaa dhanka etoobiya meel yeela elmegada ebesaale masaajidkaas oo ah waa mid masaajid oo alnuur masjid unuur daarusalaam liraa masaajidkaas waxaan warbaahinta u imaanay in si ilaahay dartiis subxaana wa tacaala garibistaan noo muujisaan intays muslimiina nama qalayso inaa garibistaan noo muujisaan sadaqadu waa sadaqa jaariya beedka ilaahay qofkii dhisan ilaahay subxaana wa tacaala asaab yidhi gurigay qofkii dhiso waxaan gurigu dhisaa jinnada
guddi mataqaanaaye masaajid ka socdo dhismihiisa ayaa nahay oo alla dartiis mataqaanaa u socdo waxaan rabnaa masaajidkaas inaa dhismihiisa mataqaanaa nagala qayb qaato intii islaama muxsiniinna oo ilaahay mataqaanaa kheyrkaas u dhiibo intii kheyrka jecel oo usoo degdegayso inay masaajidkaas mataqaanaa dhinac ka dhisto ilaahi wuxuu leeyahy falyatanaafisu lmutanaafisuuna kheyrka waa loo soo degdegaa marka insha allah hadduu ilaaha yidhaahdo masaajidkaas waxaan jecelnahay waxaa waaye maanta colaada jirta iyo dhibaatada culeyska jira macnaha waa dareemi karnaa meel kasta ummadda soomaaliyeed amni ilaah ana siiyo nabadgelyo naxariis iyo barwaaqo bashbash ilaahay nagu simiyo ilaahina ana siiyo alxamdulilah marka waxaan rabnaa in masaajidkaas nagala qayb qaato dhismihiisa waxaasna ku yaalaa abeesaale marka insha allahu tacaala masaajidkaas ayaan aada uga baahannahay in noola dhiso intii islaamne ayaas u yaallaa hal qofoo shaqsi uma yaalo muslimiinta dhammaan waa ka dhexeeyaa walaalayaal masaajidkaas aan u soconnaa masjid nuur abeysaaloo ku yaala inaan noogu soo caawisanaa dadka oo khayraadka jecel falyatanaafasil mutanaafisuun ilaa yiraad si kastaba deegaanka abeysaale ee ku yaala xadka gobolka bakool uu la leeyahay dalka itoobiya ayaa baahi weyn u qabay dhismaha masjidkan si ay dadka ugu cibaadaystaan